waxaa caasimada somalilan si ballaadhan looga dareemayaa uu diyaargarowga xuska ballaadhan ee siddeed iyo tobanka mey oo foodayna soo saaray iyadoo shacbi weynaha ku dhaqan caasimaduna ay si ballaadhan ugu diyaargaroobayaan munaasabadaasi ballaadhan ee siddeed iyo tobanka mey qaar ka mida dadweynaha ku dhex ganacsada suuqyada waaweyn ee magaalada hargeysa qaar ka mida dadweynaha ku dhex ganacsada suuqyada waaweyn ee magaalada hargeysa ayaa diyaargarow xoogan ugu jira ka qayb qaadashada xuska munaasabada ballaadhan ee siddeed iyo tobanka mey oo guud ahaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba looga dabaaldegi doono iyada oo aan maanta isku howlay inaan kala soo sheekaysto dadweynahaasi qaabkay ugu diyaargaroobayaan munaasabadaasi ballaadhan ee qarankeenu leeyahay ee qarankeenna somalilan leeyahay ayaa waxaa hadalladoodii dadweynahaasi waxaa ka mid ahaa waxaan jeclaa adoo halkan ku iibinaya dharkii loogu diyaargaroobaya munaasabadda ballaadhan ee xuska qarankeena somalilan ee siddeed iyo tobanka mey hadda dharkan see loo iibsadaa walaal inkastoo ay sanadadii hore ka fiicnaayeen haddana si wacan baa loo iibsanaya maanta sidii shalay way dhaantaa dadkuna aad bay u diyaargaroobayaan waxaana ku bogaadinaya inay calankooga la ciidaan oo ay ku naaloodaan nabaddooda maadaamay afkayna soo saartay kolley shacbi weynahayna dibadii gudabo insha allah waa diyaargarowga meel kasta wuu ka socdaa oo gobolladii dalka xitaa looga diyaargaroobayaa run ahaantii dadka ma la saayir aad iyo aad aad iyo aad baanu la saarnaa waa taa gacmo furan ugu soo dhawaysa aad baanu ugu soo dhowaynaa gacmo furan
matalan bulshada qaybahayga kala duwanka oo kale see u iibsataa Een, dhallinyarta iyo carruurta aad u iibsada dadka waaweyn way ku yaryihiin waxaa aad u dabaaldega waa dhallinyarta ka yar shan iyo toban Ah.
kole dhar qurux badan baa halkan horteeda yaalla oo calankii calankii somalilan ka tolan ina dharka halkii see ayaa soo sameeyey walaal een, badh horta xaraaqaha gebigoog waxay nooga yimaadaan dalka dibaddiisa laakiin kuwa aad arkaysa aanu calanku ku xardhanayn waxa lagu farsameeyey dalka kuwaa kalena waxay nooga yimaadaan qurbaha aad iyo aad baan kaaga mahadnaqayaa ta- sida dareenkaaga aad iila wadaagtay magacaaga igu bilaaw igumaad bilaabin magacayga waxaa la yidhaha cabdifitaax muuriid cabdilaahi aad baad mahadsantahay adigaa mudan miyay miirbeelasqobe
kolley halkan aad ku iibsanaysaa in dharkii ugu qaalisanaa dharkeenna waa ah, ku astaysan calankeena somalilan oo tawxiidku ku astaysan yahay in hadda dareenkaagan jecel inaad la wadaagto bismillahi raxmaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa raxmaa cusmaan axmed waxaan maanta iibsanayay dharkii ay tiimey maasha allah ilaahay nagu simo habi ay tiimey baan leeya dhammaan shacabka reer somalilan aad baan idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kolley insha allah maalinta xuska munaasabadda aad iyo aad baynu ugu faraxsanay waadigan u diyaargaroobaya in eh, dareen caynkiyaad ka qabtaa munaasabadaas inaad ku qaabili doontid wallaahi aad baan ugu faraxsanahay waayo waa ay tiimeygii u horraysan kala qayb gala reer somalilan aad baan ugu faraxsanahayna insha allah xaggeed markii hore ka timid aad ku maqnayd jabuuti
reer jabuutiya ma- somalilan darka halkaa maga dabaaldegaan oo si wanaagsan ma u dabaaldegaan wallaahi si fiican bay u dabaaldegaan haa aad iyo aad baan kaaga mahadnaqayaa janiskiisa aad baad mahadsantahay
bismillahi raxmaan raxiim Magacaaga ku bilow.
horta magacayga waxaa la yidhaha jimcaale maxamed ibraahim Een, aad baan runtii ugu faraxsanahay een, ilaahayna soo farxad nagu soo gaarsiiyey Een, maalintii aynu een, qarankan la aasaasay ama een, aynu la soo noqonnay een, madax bannaanideenna Een, dadweynaha waxaan farayaa in horta ugu horreyn nabadda la ilaaliyo Een, sidoo kale waxaan dadka ugu baaqaya in ay ee, ka qayb qaataan oo si fiican ay u- maalinta qaranka usoo ee, uga qayb galaan sidoo kale waxaan ee, aan u ducaynayaa beelaha isku ee, haysta ee, cilaf weyn waxaan ugu ducaynayaa in ilaahay kala qaboojiyo Ee, nabad baa inta badan ee, lagu lagu meel maraa oo lagu eh, lagu ka- qof kastaaba ku ceeshaa Eh, marka ilahay waxaan uga baryaynay inuu kala qoojiyo idin maydana waxaan leeyahay dadka insha allahu eh, farxaddiina muujiya qarannimadiina in- in- inkastoo ay nagu soo dhowdahay bishii eh, barakeysnayd ee eh, ramadaan En ilahay waxaan uga- uga baryayaa in jamhuuriyadda somalilan bash bash barwaaqo iyo en, caafimaad insha allah
magacaygu waa cabdilaahi dareenkaygu aad buu u faraxsan yahay boqolkiiba boqol waa maalin qaran meel walbaanu ka xusaynaa waanu soo baxaynaa waanu dabaaldegaynaa warkuu dhan yahay aan waxaa odhan lahaa cid kastoo somalilan iyo calankaa ku aftirsanaysa ha xusta maalintaas hana weynayso dad oo dhanna ha ka sarraysiiso ilaahay baa sarraysiiye hoos loo dhigi maayo xidigtii iyo saddexdii calaamadoodba uu leeyahay marka waa maasha alla weeyaan waa casaankii waa cadaankii waa casaan akhtarkii marka waa maasha alla waa la xusaya reer somaliland oo maalin ciiday u tahay oo farxad bay u tahay oo maalinta qaranku lahaa oo Waa dhab.
maalmaha kale uga duwan tahay in run ahaantii in dareenkaaga in ku aadan iyadoo waddadii la maraya iyo magarasa farxadda bal hadda noo yar sawir waan marayaa maalinta aydhiin meyda garamaantaydii xaggii way wada diyaar waddadana waan marayaa madaxweynahan waan u tegayaa wax kasta waan la qabanayaa maalintaas aydhiin meynaan u baxo way iga go'an tahay waana weyneynaynaa waa maalin qaroon maalintii madax bannaanida iyada een, ma sahlana maalintan annaga agteeda qiimo weyn bay ka leedahay waxaan farriin u marinayaa maalintaa yaan la aadna waan u salaamaya waa maalin ciideed oo qarankeenna iyo ummaddeenna oo dhan ay faraxsan tahay waxaan leeyahay maalinta halloweenaya hana la faraxsanaado meel kastoo joogtaan intii iman kartaana timaad ciddii kale guryahooga maalinta aydhiin miida ku dabaaldegto saqiir iyo kabiir waxaan leeyahay yaa loo kala harin oo kaa hablii midabada mulaaxda uhuraan dhaqankiyo indhaha marsaday usoodka ku daray mashxarade calanka mulkiye maasheye dadku dayarta mitidka ku muunayso uraadmi lahaa u diiday mirte miyay miirbeelasqobeen maraadilaa ma qusteen miyay miirbeelasqobeen maraadilaa ma qusteen inama muxibiyo kalgacal milan maashee farxadii magaabine maashee farxadii magaabine
halkan jeclayna dil ila wadaagtid oo maalinta xuska qaran ee siddeed tobanka loo di- loo diyaargaroobaya bal dareenkaaga ku aadan magacaygu waa xamse axmed aaden waxaan ka shaqeeyaa suuqa gobonimo dareenkaygu walaa aad ayuu u kacsan yahay farxaddayna ma soo koobi karo maadaama oo aan tuloyaan baan ka shaqaynin dharkii calanka somalilan maalinta insha allah sideed tobanka meyna waxaan rajaynayaa inaan si fiican uu uga soo qayb galo xafladda ballaaran ee loo qoon doono xuska sideed tobanka mey ee tu- ee tulaato guurida ka soo wareegtay xornimada somalilan maasha allah kuley calaamad kule toleysa adoo halkan ku iibinaysaa calaamadaha shacabkeenu soo iibsanayaan wallahi si fiican baa loo iibsanaya si fiican baa loo iibsanayaa oon joogsi lahayn baa loo iibsanaya dadku aad buu u iibsanaya dhammaantood waxaa kasta male iyo wax joogsi tanoo male calamadu maasha allah oo waa tahay kuley qabanqaabada aydhiin meydo si ballaaran bay caasimadda somalilan uga socota iyo gobollada kale ee dalkaba in shacbi weynaha maxaad la wadaagi lahayd shacbina waxaan leeyahay dee soo bax yaan la haadhin guryaha laga dareero dhallinyarada dhammaan waayeelka dadku waa soo wada baxaan haldabaaldugo farxadda si fiican oo loo qaybso waddanka somalilan waa waddankeennii waa dhiiggeennii dhiiggii dhacanka u shubannaa heriya habeen waxaan u hawlan aan u shaqaynaya u saamaleelayaa si dadku ay u xidhanahayeen dharka oo aan u diyaarinayaa maasha allah aad baad mahadsantiin waxaad la socotaa adoo ka mida muwaadiniintii reer somalilan gaar ahaan muwaadiniinta ku dhex ganacsata suuqan gobonimo ee magaalada hargeysa caasimadda somalilan waxaan jeclaa waxaad la socotaa munaasabaddii ballaaneed ee xuska sideed tobanka meeyo afkeena soo saaray baalada qabanqaabadeeda iyo dareenkaaga idila wadaag magacaagana ku bilow bismillahi raxmaani raxiim horta magacaygu waxaa weeyaan jaamac cabdiraxmaan jaamac waxaan kana mid nahay mataqaanaa dadka ganacsada suuqa goonimo wallaahi qabanqaabada sideed iyo tobanka mey waxaan u aragnaa mataqaanaa mid een, hor hore u socota oo mataqaanaa si fiican loogu diyaargaroobayo sideed iyo tobanka mey ee nagu soo food haysa beri ama sa- saan dambe adulaelada kolley insha allahu qarankeena waa maalin qaran oo qarankeena meel qaaliya ugu suntan yar iyo weynba bal hadda dareenkaaga waxaad ila wadaagtaa iyadoo waddadii la marayo oo shacbi weynihiinii kala duwanaa gaar ahaan bulshada qaybihiigii kala duwanaa oo waddada maraysa dareenkaaga farxadda leh bal hadda mar labaad eh, dareenkaaga wallaahi een, dareenkaasi waa dareen farxad leh maadaama oo sanadkiiba hal mar mataqaanaa ay maalintan oo kale ay halkaa maalin lagu leeyahay dareenkaasi wallaahi waa dareen aad iyo aad mataqaanaa u fiican waxaanan u rajaynayaa somalilan bashbash iyo barwaaqo iyo ictiraaf hor leh insha allahu tacaala aad baad u mahadsantahay jaaniskas si aad baan kaaga mahadnaqaya gebagabadii warbixinteennan waxaan idigu dhaafi doonaa codkii halalaasiga ah fanaankii weynaa axmed gacayte yuusuf marxuunkaasi ilaahay ha u naxariista eh
arrimaha tan saydiyo high